bismillahi raxmaan raxiim walaal waa mahadsan tahay degmada deegaanka shalambuud wax dagaal ah oo shabaab ay kusoo qaadeen oo ka dhacay ma jiro deegaanku waa dagaal nabdoon degmooyinka ugu nabada badan hadda gobolka shabeellaha hooseena kamid tahay oo shalambuud uma badna meelaha shabaabka oo dagaalada kuduf ka dhaqaaqda ay ka sameeyaan uma badna inta badan waa deegaan nabad ah oo ciidan kaxooga dalka soomaaliya iyo amisom ayaa jooga wax dhibaataa haba yaraatay hadda ka jiraana malaha marka waxaad noo xaqiijinaysaa in maanta ayna shalambood waxba ka dhicin maya wax dagaaloo ka dhexay ma jiro haddaa rabta shacabka deegaankaa weydiin kartaa inagu dagaalada hadday dhacaanna ma qarino oo maaragtay dad daboola ma nihin waan qiraynaa shabaab gobolka way joogaan hadda meel hadda maaragtay culeysyo fara badan oo laga soo saaray gobolada kale sida shabeellaha dhexe iyo hiiraan iyo gobolka baay culeysyo laga soo saaray dartooda gobol shabeellaha hoose xoogooda hadda isugu yimid oo waan qiraynaa midaas in mar walbaba ay meel kastoo nabada ay dagaal ka geysan karaan ama ay ku qaadi karaanna waan qiraynaa laakiin hadda wax dagaala oo deegaanka shalambuud ka dhahay haba yaraatee ma jirto waan gartay waxaan ogeyn in saddex cisho ka hor degmada afgooye ururku uu soo galay kana baxay dowladdu ay tiri annagaa dib uga riixnay marka waynu ogeyn maalmo dhexdaasa in gacanta soo dowladda iyo ciidamada amisoman dhinaca iyo al-shabaab uu muddo saddex afar cisho gudahooda aada isugu badbedelayey adigan hadda sidoo kale sheegaya in gobollo badan ay ka yimaadeen isugu yimaadeen shabeellada hoose bal xaaladdu sida ay tahay haddaad dadweynaha mar labaad u sifayst horta shabaabku gobolka shabeellaha hoose way joogaan taas difiraad ma leh waxayna joogaan meelihii ay joogeen intaan hadda xilkaan aniga laii magacaabin ayay joogaan meelo cusub degmo ha noqoto ama deegaan ha noqode oo ay la wareegeen haba yaraatee ma jirto laakiin way ka khatar badan yihiin sidii markii hore ay ahaayeen hadda maadaama culeysyadaas faraha badan gobolada kale laga soo saaray oo dhaqdhaqaaq fara badan bay wadaan oo mar walbaba inay meel un dhib ka geystaan haddana ka baxaan haddii aan middaa ka gudboon su-aasha u gudbo ah marka gacan ku-haynteeda shabaab marka maaragtay dagaalkuma qabsan kolley markaas qaababkay u dhacdada u dhacday ciidanka xooga dalka oo meesha joogay iyo booliskii iyo nabad sugidii iyo maaragtay amisomtii meesha joogtay oo dib uga soo baxay magaalada ayaa u fududaysay markay ku laabteenna shabaabka meesha way baneeyeen sida caadadoodu ahaydba oo markay meel ayaga maaragtay la wareegaan markii loo soo socdo ay ogaadaan way ka baxaan midda afgooy waa sax shabaabka habeen adiga halkii ilaa lix iyo toban daqiiqo oo sakda dhexe ah ayay dagaal kusoo qaadeen degmada afgooy waa lala dagaalay oo waxay soo weerareen meelihii maaragtay ay fadhiyeen ciidamada amniga muddo adiga aan ka badnayn labaatan iyo shan daqiiqa ayuu dagaalka socday kadibna dib ayaa loo riixay wuxuu ekaa un dagaalkaas uu ahaa dagaal maaragtay ku dhufo oo ka dhaqaaqa oo badanaaba shabaabka meelka soomaaliya kamid ay ka geystaan marka wax oo hadda intaa dhaafiisan oo ay meesha ka sameeyeenna ma jirto waan gartay waxaad xustay in muddo aan saa u dheerayn ka hor lagu soo magacaabay xilka guddoomiyenimo ee gobolka shabeellada hoose dadku wax badan oo ay fahmi kari la yihiin ayaa jiro ku saabsan ciidan meel deganaa oo ayarsaga baxa al-shabaab oo soo gala haddana ciidanka soo noqda deegaano badanna way ka dhacdo hal meel keliya maaha marka bal siyaasad ahaan haddaad dadka u sharaxdid maxaa ka socda ee dadku ayna fahmi karaynin ee keenaya in ciidamadu meel lagu tabacay oo lagu rafaaday intay ka baxaan ayar shabaab kusaga soo galo walaalo horta aniga xilkan waxaan la wareegay sideed iyo tobanka bishii hadda lasoo dhaafay waxaan malaynaa maantana sagaal iyo toban waayo bisha soddon iyo kow maalin ayaan hadda hawshaan maaragtay maamulka gobolka aniga aan hogaaminaya aan wadnaa shabaabka maaragtay deegaanada qaar sida hadda tusaale ahaan midaad adigaa soo qaadatay oo meel ay kasoo baxaan oo meel kale maaragtay haddana shabaabka haddana dib loogu laabto waxay ku fiicneyd ciidamada xooga dalka soomaaliya horta annaga ma xukunno oo ka maamul ahaan annaga ma maamulno daruufooda annaga maaragtay si hoose waa naga waraynaa oo waxbaan ka maqalnaa laakiin inay meel qabsadaan annaga uma dirno inay kasoo baxaanna annaga ma amarno oo amarkaas maaragtay talis ay leeyihiin dowladda federaalka ayaa maaragtay si toos ay uga amarqaataan talis gaar bay leeyihiin waxaan dhihi karaa un keliya nasiib dara ayay ahayd in marka laga soo baxo ama meelaha kale oo lamidka ah ee mar walba ciidanka intay xoreeyaan oo xoreynteedana ay dadku dhintaan oo markaas kadib haddana lasii hayn waayo laga soo baxa waa nasiib daro guud oo jirta waan rajaynaynaa annaga ka maamul gobol ahaan inaan maaragtay dawladda dhexe iyo taliska ciidanka xooga dalka soomaaliya kala shaqeyno arrimo noocaas oo kale ah inaysan dib dambe usoo noqon haddii alla